subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subax ee raadiyaha simba waxyaabaha aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxda dowladda iyo hoggaanka maamulada ayaa laga dalbaday inay ka heshiiyaan muranka hareeyey doorashada dalka hoggaanka maamulada qaar ayaa dadaal ugu jira sidii laisugu soo dhoweyn lahaa madaxweynaha dalka iyo hogaamiyaasha puntland iyo jubbaland maamulka gobolka gedo ayaa ku dhawaaqay inay wadaan olole ay ku xoreyn doonaan degmada bu'aale oo muddo al-shabaab ay gacanta ku hayaan diyaargarowga kuraasta doorashada xildhibaanada ayaa ka socota maalinkii labaad magaalada garbahaare ee xarunta gobolka gedo maxkamadda ciidamada ayaa la filayaa in maanta ay shaaciso dadkii ka dambeeyey dilkii guddoomiyihii hore ee degmada hodan kacdoonka gobolka hiiraan ayaa wacad ku maray in maamulka hiir shabeelle ay dagaal la gali doonaan haddii aysan joojin dhibaatada ay ku hayaan shacabka beledweyne kooxa burcada ayaa dil iyo dhaawac u geystay muwaadin soomaaliyeed oo ku sugnaa dalka koonfur afrika dowladda soomaaliya ayaa shaacisay in talaalka fayraska korona miiska waa markiisii labaad la keeni doono gudaha dalka ciidamada amniga jubbaland ayaa howlgallo lagu xaqiijinaya amniga ka wada saaka magaalada kismaayo dhowaan uu ka dhacay weerar lagu dilay sarkaal ka tirsan maamulkaasi al-shabaab ayaa lagu eedeeyey inay barakiciyeen shacab danyara oo ku sugnaa gobolka baaya iyo madaxweynaha turkiga oo ku baaqay in lasoo afjaro walaaca ka jira bariga ukrain ee gobolka donbas kadib markii uu la kulmay dhigiisa dalkaasi waa subaxnimaha axadaha taariikhduna ay ku beegan tahay koob iyo tobanka bisha afraad sanadka laba kun labaatan iyo kow kuwaasi waxay hayeen qodobada warka iyaga ugu dooran himinkan iyagaiyo fisan madaxda dowladda iyo hogaanka maamulada ayaa laga dalbaday inay ka heshiiyaan muranka hareeyey doorashada dalka dhowaan ayaa madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo hogaanka maamul goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir waxay ku kala dareereen shirowga soconaya iyo xtandhada afisyoonikaasi oo u dhexeeyay madaxda waa madaxda dowladda federaalka soomaaliya hogaan u yahay maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo weliba hogaamiyaasha dowlad goboleedyada jubbaland puntland galmudug hiirshabeelle koonfur galbeed iyo weliba gobolka banaadir hogaamiyaasha qaarkood ah ayaa la sheegay in farmaajo ay ka biyadiideen dalabyo badanna uu soo hordhigay uu doonayay inuu ku wajaho hanaanka doorasho ee dalka iyo qaabka loo wajihi lahaa doorashada soomaaliya madaxweyne farmaajo ayaa lagu dhaleeceynayaa in uu fashiliyey shirarkii dhowaan ay yeesheen madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo hogaanka maamulada dalka iyadoo hogaamiyaasha puntland iyo jubbaland sida ay qabaan siyaasiyiin qaar ay keeneen qodoba wax ku ool ah oo dan u ah shacabka iyo weliba siyaasiyiinta dalka ee isha ku haya waxaa kasoo bixi karay shirkii inta uusan fashilmin ka soconayay teendhada avisioni ee magaalada muqdisho hogaamiyaasha puntland iyo jubbaland siciid cabdulaahi deni iyo axmed maxamed islaam axmed madoobe ayay siyaasiyiin qaar ay qabaan inay kasoo horjeedaan in dalka ay doorasho ka dhacdo maadaama dawada laga riixayo sida ay shaaciyeen siyaasiyiin qaar oo ay sheegeen in imaaraadka iyo kenya hogaamiyaasha puntland iyo jubbaland ay ku amrayaan iyo ka biyadiidaan dalab walba oo ka yimaada maxamed cabdulaahi farmaajo kaasi oo uu ku wajahaya doorashooyinka la filayo in ay soomaaliya ka dhacaan beesha caalamka ayaa maalmihii u dambeeyey waxa ay si aada u waday dadaallo isugu soo dhaweyneysay madaxda dowladda federaalk soomaaliya hogaanka maamulada dalka iyadoo dhowaan war-saxaafadeed ay sheegt soo saartay ay ku sheegtay in madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo hogaanka maamulada dalka ay yeeshaan shir deg deg ah kaasi oo looga aninsanayo hirgelinta hanaanka doorasho ee dalka iyadoona beesha caalamka si deg dega ugu baaqday in laisugu soo laabto teendhada afisione si shirkii meesha uga sii wada socdo dowladda federaalk soomaaliya ayaa dhowaan waxa ay shaacisay in fashil kusoo dhammaaday shirkii u dhexeeyey madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo hogaanka maamulada dalka wasiir dube oo ah wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya ayaana shaaciyey in shirkaasi uu kusoo dhammaaday ismarinwaa laguna kala kacay xili maamulka puntland oo si aada uga soo horjeedo siyaasadda maxamed cabdulaahi farmaajo iyadana isla goortii shir ay qabteen ay ku sheegeen inuusan kusoo dhammaan shirkaasi fashil iyadoo ay sheegtay in shirka lagu kala tegay qodobo xasaasiya iyadoo ay sheegtay maamulka puntland ayaa shaaca ka qaaday in shirkaasi madaxdu ay ku heshiiyaan in ay soo kala nastaan maadaam maalmo dibna laisugu soo laabto si halkaasi looga sii ambaqaado walow ay ka biyadiideen hadalka kasoo yeeray wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya mudane dube oo shaaca ka qaaday in fashil uu kusoo dhammaaday shira maalmo ka soconayay tendhada avisioni ee magaalada muqdisho wixii shirkaasi ka dambeeyey beesha caalamka ayaa isugu soo wada duubtay oo gacan haad u sameysay madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyadoona ay ugu baaqday in ay madaxda dowladda federaalk soomaaliya u qafiifiso go-aanada adag ay hordhigtay maamulada waa puntland iyo jubbaland iyadoona madaxda dowladda federaalk soomaaliya lagu dhaliilayo in jubbaland iyo puntland ay ka biyo diidan yihiin in marnaba ay hadalada ay wadaan iyo qodobada ay wadaan aysan la imaan karin shirar uu ku baaqay maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo shirar dhowra maxamed cabdulaahi farmaajo uu ku baaqay ayaa fishil kusoo dhammaaday iyadoo lagu dhaleeceynayo in maxamed cabdulaahi farmaajo uusan rabin in dalka doorasho uu ka qabto maadaama lagu dhaliilayo inay dan u tahay kursiga uu haatan ku fadhiyo muddo laba bilka waa muddo bilooyin ah waxaa dowladda federaalk soomaaliya beesha caalamku ay ku cadaadineysaa in ay dalkan doorasho ka qabto si nabadoon ay u qabato iyadoo ay raalli ku yihiin siyaasi iyo weliba shacabka soomaaliyeed ee u hanqaltaagaya doorashada ka dhici doonta soomaaliya beesha caalamka lagu yiraahdo codka qayaxan ee fitowga ayaa waxay dadaal ugu jirtay maalmihii u dambeeyey isku soo dhawaashaha maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo weliba hogaamiyaasha dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland oo isku aragti diidan qaabka loo wajahayo hirgelinta hanaanka doorasho ee dalka maxkamadda ciidamada ayaa la filayaa inay maanta saacis waa shaacisa dadkii ka dambeeyey dilkii hore ee guddoomiyihii waa dilka guddoomiyihii hore ee degmada hodan ee gobolka banaadir iyadoo dhowaana dilla bareer ah magaalada muqdisho loogu geystay guddoomiyihii hore ee degmada hodan ee gobolka banaadir ayaa guddi dhowaan la magacaabay waxay shalay maxkamaddu ku wareejiyeen qaabkii iyo weliba siday u soo baareen dhacdadii foosha xumeed ee lagula kacay guddoomiyihii hore ee degmada hodan ee gobolka banaadir gudoomiye cabdixakiin dagajuun ayaa dhowaan dil bareera waxaa loogu geystay degmada warta nabadda ee gobolka banaadir kuwaasay dul u geysteen ciidamo ka tirsan kuwa degmada warta nabadda ee gobolka banaadir wixii ka dambeeyey dilka cabdixakiin dhagajuun oo ahaa gudoomiyihii degmada hodan ee gobolka banaadir ayaa waxaa lasoo xiray saraakiil iyo weliba mas-uuliyiin looga shakiyey inay ka dambeeyeen dilka gudoomiyahaasi shalay ayay guddi la magacaabay ugu horeeyay wasiirka amniga xukuumadda federaalk soomaaliya xasan xundube jimcaale waxay ku wareejiyeen xer ilaalinta kaasi oo la shaaciyey in maamulka gobolka banaadir iyo weliba dowladda soomaaliyaba ee dalbatay in lala dejiyo qaabka iyo weliba maxkamadeynta dadkii ka dambeeyey gudoomiyihii hore dilkii gudoomiyihii hore degmada hodan ee gobolka banaadir shalay guddiga loo xilsaaray baaritaanka dhacdadii dilka guddoomiyaha degmada hodan ay ku wareejiyeen natiijada baaritaankooda ee xiriilaalinta maxkamadda ciidamada ayaa waxay sheegtay in si ku talagal ah loo dilay cabdixakiin dhagajuun oo ahaa guddoomiyihii hore ee degmada hodan ee gobolka banaadir oo dhowaan dil loogu geystay degmada warta nabadda ee gobolka banaadir xeerilaalinta guud ee maxkamadda ciidamada jenaraal cabdulaahi buulo kemi oo sheegay in baaritaanka kiiska la soo gebagabeeyey islamarkaana maanta oo xadda ay bilaabanayso gudbinta dacwadda si loo mudeeyo wakhtiga la qaadayo xeer ilaalinta oo la hadlay warbaahinta dowladda xeraaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada jenaraal cabdulaahi bule kemey ayaa sheegay in gebi ahaanba lasoo gebagabeeyey baaritaanka sida ugu dhacayo dilka guddoomiyihii hore ee degmada hodan islamarkaana si ku talagal ah loo dilay guddoomiye cabdixakiin dhagajuun oo ahaa guddoomiyihii hore ee degmada hodan ee gobolka banaadir koob iyo labaatanka bisha janaayo ee sanadka laba kun labaatan iyo kow ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliya gaar ahaan kuwa warta nabadda ayaa waxay xilli habeen ah saqdi dhexan ay rasaas ku fureen gaari uu saarnaa guddoomiyihii hore ee degmada hodan xilli uu marayay isgoyska loo yaqaano jid mareexaan oo mid ka mid a rasaastu iyo haleesheeyaha guddoomiyahaasi ugu dambeynna uu u geeriyooday waxaana dilkaasi loo xiray mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba iyo weliba saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda weliba degmooyin qaar waxaana maxkamaddu maanta la filaya in ay soo shaaciso dadkii ka dambeeyey dilka guddoomiyihii hore ee degmada hodan cabdixakiin dhagajoon dowladda soomaaliya ayaa shaacisay in talaalka fayraska corona markiisii labaad la keeni doono gudaha dalka faysal cabdi faarax ayaa faahfaahinta warkan haya
dowladda jeenaha ayaa maanta oo axada waxaa la filayaa in dowladda federaalk soomaaliya ay ku wareejin doonto laba boqol oo kun oo tallaalka covid nneteen ee nuuca loo yaqaano fisanam fasin oo dowladda jeynuhu ay soo saarto maalmo ka hor ayay ahayd markii safiirka dowladda soomaaliya ee shiinaha uu heshiis la saxiixday la xiriira tallaalka cudurka covid nneteen oo lasoo gaarsiinayo gudaha soomaaliya danjiraha dowladda soomaaliya u fadhiyo dalka shiinaha cawaale cali kulane ayaa waxa uu markaasi heshiis ku aadanaa helitaanka cudurka waa tallaalka cudurka covid nneteen uu markaasi la saxiixday dhigiisa safiirka dowladda wadanka shiinaha waxaana lagu wadaa in markaasi tallaalka ay sameyso shirkadda lagu magacaabo sinofarm ee fasiin ee gudaha wadanka shiinaha maanta la filayo in magaalada muqdisho lasoo gaarsiiyo galinka dambe ee maanta ayaa lagu wadaa in tallaalka sinofarm uu markaasi soo gaaro magaalada caasimadda ee muqdisho horey waxaa hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o loo soo gaabiyo ay soomaaliya usoo gaarsiisay saddex boqol oo kun oo tallaalka cudurka covid nneteen ee nuuciisa loo yaqaano astriseneca waxaana ay ahayd mid lagu bilaabayay shaqaalaha caafimaadka macalimiinta iyo dadka kale u nuduul cudurka covid nneteen
maamulka gobolka gedo ayaa ku dhawaaqay in ay wadaan olole ay ku xireen doonaan degmada bu-ale oo muddo al-shabaab ay gacanta ku hayeen dhinaca kale diyaargarowga doorashada kuraasta xildhibaanada ayaa maalinkii labaad ka socota magaalada garbaharey xarunta gobolka gedo deegaano ka tirsan maamulka jubbaland ayaa inta badan waxaa gacanta ku haya rag ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab oo inta badan weerare ka geysta gudaha maamulka jubbaland uu hogaanka u hayo axmed maxamed islaam axmed madoobe maamulka gobolka gedo oo arrintaasi ka duulaya ayaa ka dhawaajiyey in dhowaan ay xoreyn doonaan degmada bu-aale ee gobolka waa jubbada hoose iyadoo ay sheegeen in ay gacankuhayntooda in muddo hayeen dagaalyahano ka tirsan al-shabaab afhayeenka gobolka gedo oo la hadlay idaacadda simbe ee magaalada muqdisho ayaa ka shaaciyey in dhowaan ay wadaan olole ay ku xoreyn doonaan degmada bu-aale uu muddo ay shabaab ay gacanta ku hayeen isagoona soo hadal qaaday maamul la sheegay inuu hogaamiyo jubbaland waa madaxweynaha maamulka jubbaland isaguna dhaliilo horna u jeediyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland ugu horeeyo axmed maxamed islaam axmed madoobe
waxaa sidoo kale socda ololo lagu xoreyn doono degmada bu-aale halkaas oon filayna in doorasho jubbaland ee u dhantaa lagu qabto tan axmed madoobe waa nin laba degma haysto kuna qaraaban ee magaca jubbaland ee lagu kala tegay maamulka ahaan jiray beri kaana dee kollayta waad arkaan meesha uu taagan yahay ciidankii u dambeeyo garaawiska jubbalandna waatan aan la soo wareegno bale waxa uu kusoo xareynay markaa ma jirto maamul axmed madoobe annagu nagu matalay siyaasad annagu dowladda federaalka ayaan ka war sugaynaa iyo go-aamada kasoo baxa doorashada garbahareyna waxaan sugaynaa in la keeno kuraastii lix iyo tobankaah si halkaas loogu doo waxaan soo saaray dowladda federaalka soomaaliya bu-aale waxaan qabanaya ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada caalamka ee taageero ayaa qaban doono bu-aale maaha meel mataqaanaa u taalo urur iyo koox gaar ah waxa laga xoreynayo waa shabaab shabaabna shabaab kale ma xoreyn karaan waxaa xoreyn kara ciidanka xooga dalka soomaaliya anagoo diyaarsanayo xarunta gobolka garbahardii waa laga diyaar garoobay gurihii waa la diyaariyey gaadiidka waa la diyaariyey eedooradii waa diyaar dadkii ergada ahaa inay soo xaroodaan oy degaan oy doortaan dadkii kuraasta ku matali lahaa intaas keliya waxaa weye waxaan qaadnay inaan u diyaar garowno dadkiina ku wacyigelino in doorashadii loo diyaar garoobo dadkii ergada qaabkii wax u dooran lahaayeen iyo mataqaanaaye in qof xildhibaan oo ayaga anfacaya ay soo saartaan oo aan lagu hungoodin xildhibaan wax matara ah wacyigelintaasaan annaga wadna
haweenka oo sii hadlaya ayaa shaaxa ka qaaday in shacab iyo weliba ka maamul ahaan ay diyaargarow afoojignaana uga jiraan sidii uga dhici laheed doorashada xildhibaanada iyadoo ay sugayaan in dhowaan ay soo xaroodaan ergada lagu soo tooranayo magaalada garbaharey ee xarunta gobolka gado iyagoona isagoo baaqay shacabka soomaaliyeed ee gobolka gado in ay doortaan xildhibaan waxtaru ah kaasi oo wax u qabanaya qarankiisa iyo weliba dadkaisa ay dooranayaan gobolka gadi weliba shacabkiisa soomaaliyeed isagoona ka dhawaajiyey in haatan xildhibaanada ku matalaya baarlamaanka oo dhigaya fodooy qasna kana wada qarannimadii soomaaliya iyo weliba midnimadana soomaaliya kasoo horjeeday in mar labaad aysan dooran ayuu u gudbiyey dalabkaasi shacabka ku dhaqan gobolka gadow
madoobe gobolkan gobol asaga uu maamulo ma aha gobolkan jubbalandna kama tago oo jubbaland wuxuu kasoo bilowdaa wili juba gobolka gado marka annaga doorashada ah waa mustaqbalkanagi malaha cidina matalaysa axmed iyo cid u watee waa cidda annaga aan wadano waxaana matalay marka maamulka maamulka axmed madoobe ee hadda jira kama tirsano laakiin jubbaland wuu ka tirsany annaga waxaan ka amar qaadanaa toos maamulkeeda gobolka dego waxaan hoos tagnaa dowladda federaalka soomaaliya inta laga helayo jubbaland loo dhanya axmedooba adigu macabsaa ka maqalnaa kol horaa gada laga hel- laga hilmaamay magaciisa hadda axmed lama sheeg sheega halkan lagama yaqaan sababta aad ogtahan ku diidan adduunkan uu wada ogyahay axmed waa nin qowlaysataa oo doonaya nidaam isagoo gaara inuu samaysto waa nin nidaamyadii argixisada ama shabaabka inuu ku shaqeeyo rabo cidduu rabo uu dilo cidduu rabo uu asaga mataqaanaa soo dhawaysto cidduu rabo uu waxsiiyo waa nin nidaam noocaasa ku shaqayna annaga nidaam dawli ah rabna nidaam xagjir ah oo argagixiso ah oo ummadda lagu dhibaateeyo raalli kama nihin aa waa wuxuu kami wuxuu ahaa axmed eh, guddoomiye ku-xigeenkii shabaab buu ahaa axmed cabdi godone xilligii doorashada ay shabaab is dooranayeen eh, labada kun iyo lixdii en, eh, muqdisho wuxuu ahaa ninkii labaad ee la doortuu ahaa isaga afkiisa ka qirtay laanta v o a da mar ee wareystuuna sheegay inuu hadda ka baxay in kale annaga ma naqaano oo axmed annaga hore oga quusanay axmed waxaan daba taagnayn oo isleen xal buu keenaya muddo sideed sano ah intaa waan dhowranaynay wuxuu nagu tag wuu nagu tagrifalay awoodii buu ku tagrifalay shacabkii buu ku tagrifalay xoolihii buu ku tagrifalay dhibaato weyn buu geystay dhuxushii buu ku tagrifalay dhirti baa oynaysa dhirti dadka iska dhaaf waxaan diraynaa annaga in dadka jubbaland ay u diyaar garoobaan dhismaha dowlad goboleed cusub oo jubbaland oo ay leeyihiin haayahoodana ay ka tashadaan islamarkaasna ayagoo walaalaha ay samaystaan maamul loo
si kastaba hadalka afhayeenka gobolka gadow ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo muranka siyaasadda soomaaliya ay qayb ka tahay arrinta gobolka gadow isagoo maxamed cabdulaahi farmaajo ah, ka biyadiidan hogaamiye axmed maxamed islaam axmed madoobe inuu ku wareejiyo kuraasta gobolka gadow iyo weliba guud ahaan gobolka gadow axmed madoobena uu dalbanayo ina gobolka gadow la hoos keeno maamulka uu hogaamiyo jubbaland ciidamada amniga jubbaland ayaa howlgallo amniga lagu xaqiijinaya ka wada magaalada kismaayo oo dhowaan ka dhacay weerar lagu dilay sarkaal ka tirsan maamulkaasi xamdi oo ka mid ahaa saraakiisha ciidamada maamulka jubbaland ayaa dhowaan xaqarax lagula eegtay xaafadda siinahi ee gudaha magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka maamulka jubbaland ciidamada dowladda ayaa saaka waxay wadaan howlgallo amniga lagu xaqiijinaya kuwaasay ka wadaan goobta qaraxu ka dhigacay iyo weliba xaafado ka agdhow magaalada kismaayo oo shalay uu goobta uu qaraxu ka dhacay xaafadaha guurwade iyo weliba siinaay iyo weliba xaafada xaafado kale oo ka mid ah magaalada kismaayo ayaa waxaa ciidamada saaka ay ka wadaan howlgallo lagu baadigoobayo dadkii ku lug lahaa weerarkii shalay lagu dilay sargaal xamdi oo ka mid ahaa saraakiisha ciidamada duu maamulka jubbaland ee ku sugan gudaha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaana warar qaar aan helaynay saaka ay sheegayaan inay gacanta kusoo dhigeen ragga lagu tuumayo inay ka dambeeyeen falkii lagu dilay sargaalka shalay qarax lagula eegtay gudaha magaalada kismaayo si kastaba dagaalyahanada al-shabaab ayaa shalay waxay sheegatay mas-uuliyadda dilkii sargaalka ka tirsanaa maamulka jubbaland shalay loogu geystay gudaha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose kooxa burcada ayaa dilay dhaawac u geysatay muwaadin soomaaliyeed oo ku sugnaa koonfur afrika kooxa burcada oo koonfur afrikaan ayaa gudaha dalkaasi waxay xalay ku dileen muwaadin soomaaliyeed oo kamid ah soomaalida ka ganacsata dalkaasi iyagoo goobta ka baxsaday muwaadinka soomaaliyeed oo magaciisa lagu soo koobay ilyaas ayaa rag ubaysan waxay ku rasaaseen isagoo saddex dhalinyaro ah oo la socotay gaari ay saarnaayeen xilli uu ku sugnaa xaafadda helsias river ee magaalada coppertown mid ka mid ah soomaalida ku nool xaafadda leser rivora magaalada coptown ayaa sheegay in rasaas xoogan lagu furay gaariga uu waday muwaadinka dhintay iyo saddex kale hase yeeshee ay badbaadeen dhalinyaradii kale ciidamo ka tirsan booliiska koonfur afrika ayaa tegay xaafadda uu dilka ka dhacay iyagoo baadi goobay kooxihii ka dambeeyey falkaasi dilka si ay gacanta ugu soo dhigaan shaqsigii dilka ka geystay gudaha koonfur afrika si kastaba dalka koonfur afrika ayaa waxaa aada loogu dhibaateeyaa soomaalida halkaasi sida aadka ugu ganacsata waxaana sanadkan laba kun labaatan iyo kow la dilay in ka badan tubaneeyo dhalinyaraha kuwaas oo ka mid ahaa soomaalida ka ganacsata magaalooyinka kala duwan ee koonfur afrika booliska koonfur afrika iskama xilsaaraan dilalka halkaasi ka dhaca maadaama sida la sheegay koonfur afrika ay ku bateen shacabka soomaaliyeed ee halkaasi ku ganacsada waxaana ka mas-uuliyiinta maamulka koonfur awaama booliska koonfur afrika ayaa haatan baadiyo goobyo kala duwan ugu jiraan dada isku soo xilqaamay in ay dil iyo weliba dhac ka geystaan gudaha dalkaasi guud ahaan dhegeystayaal oo naga intaa war wixii aad kala socoteen gudaha iyo daafaha caalamka warka waxaa soo saaray halkaan idinkala socodsiinay aniga anas maxamed soomana maxamed aqal faafar sameynay cidda warka iyo ugu seegay waxay dib uga daalacan karaan simbani iyo nabadgelya
wargelin dhammaan dhegaystayaasha ku xidhan idaacadda simba waxaa lagu wargelinayaa in idaacadda ay bisha barakaysan ee ramadaan ay qaban doonto tartankii shakhsishakhsi tartanka waxaa taabagelinaya isbitaalka deegaan voluntery hosbital waxaana la abaalmarin doonaa tartamayaasha koowaad labaad iyo saddexaad si aad ugu qayb geshi tartanka iska soo diiwaangeli xarunta idaacadda simba oo ku taala gudaha suuqa bakaalaha ama nagala soo xiriir eberle xal shan afartan iyo shan sagaashan iyo siddeed soddon fiiro gaar ah tirada la qaadanayo waa mid xadidan dhammaan waxaa laga codsanayaa dadka muslimiinta inay ka qayb qaataan dhismaha masjidka arraxmaan oo bilow ah bismillahi raxmaan raxiim allah wuxuu leeyahay watacaawanuu cala albira wataqwa walaa tacaawanu cala alismi walcudwaan samafalka iyo wanaagga isugu kaalmeeya xumaanta iyo dembigana ha isugu kaalmayna dhammaan marka dadka muslimiinta